bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ambassador rigid h riley inta yar aan ka akriyay waa xubin sare ee kamid a foreign service-ka maraykanka ama wasaaradda state department-ka kana soo shaqeeyey wadamo badan oo ku yaala asia africa europe iyo xataa north america oo ay jamaica tahay kamid tahay waa safiir waxaan la yidhaahdo loogu yeero extraordinary planipotentiary oo ah macnaheedu awood buuxda ayuu haystaa inuu si buuxda uga howlgalo waddanka loo magacaabay haddii uu noqdo in la ansixiyo daahir safiirkan cusub ee la magacaabay wuxuu ku soo aadayaa xilli xiriirka soomaaliya iyo maraykanku uu soo hagaagayay sanadihii lasoo dhaafay marka xiriirkaasi halka uu haatan marayo waa mahadsan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka markaan wax yar ka taataabto xaqiiqdu waxay tahay inuu soo hagaagayay muddadii dambe gaar ahaan markaan si dhaba u sheego sidii xukuumadda cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud doctor xasan sheekh maxamuud loo doortay oo xilka madaxweynenimada soomaaliya ula wareegay xiriirkaas dabayl cusub ayaa dhex timid wanaag iyo iyo dardargelin cusub ayaana ku bilaabatay xiriirkuna wuxuu sidiisaba ku salaysan yahay in soomaaliya hesho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale taas oo helitaankeedu uu aasaas u yahay ka hortagga iyo ciribtirka argagixisada caalamka sida khawaariijta la dagaalanka khawaariijta oo madaxweynaha soomaaliya uu aada iyo aada iyo aada isugu taxallujiyey ilaa haddana qeybtii labaad ee la dagaalanka argagixisada uu socdo qeybtiisa horena natiijooyin aada iyo aada u wanaagsan oo caalamku soo dhaweeyey soomaaliduna si fiican ugu diirsatay in la yareeyo dhibaatooyinka waxaa kamid a xiriirkaas in la yareeyo dhibaatooyinka bini aadamnimo sida abaaraha fatahaadaha lana hormariyo la qabsiga isbedelka cimilada waxaa si kooban haddaan u sheego marka mashaariicda dowladda maraykanku ka taageerto soomaaliya waxaa ugu horeeya dhinaca gargaarka oo lacagtii ugu badneyd hadda muddadii aan soo dhaafnay ay ku bixisay in ka hortagga abaarihii sanadkii hore oo aan waddan ka mida adduunka caalamka uusan bixin ay bixiyeen waana ammaan runtii loo soo jeedin karo dowladda maraykanka siday u garab istaagtay ummadda soomaaliyeed oo dhibaatadu haysatay waxaa iyaduna muhiima dhinaca ammaanka iyo taakulaynta iyo tababarida ciidamada qalabka sida tayeynta ciidamada qalabka sida waxbarashada ayay ka taageertaa economic growth and trade oo ganacsiga iyo iisheeg dhaqaalaha waxaa ugu dambeeya maantay lakala saxiixdan kuu sheego dowladda maraykanku waxay wado u furtay ama u furaysaa iyadoo raacaysa african growth and opportunity act wax la yidhaah in soomaaliya dalagyada kasoo go-a ama khayraadkeeda ama badeecadaheeda ay maraykanka usoo dhoofin karaan arrintaasna waa arrin runtii ummadda soomaaliyeed oo aan ku naqaano ganacsi iyo iyo fircooni gaara in ay soo dhaweyn doonaan beeraha iyo wax soo saarka ayaa kamid a dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay dowlad wanaaga democracy dimuqraadiyeenta xuquuqda bini aadanka ayaa kamid a intaas marka waa mashaariicda iyo arrimo aan soo koobay oo oo xiriirka iskaashiga ah ee dowladda soomaaliya iyo maraykanka ka dhexeeya maxaa maraykanka danta uu soomaaliya ka leeyahay haddii aad soo koobto danta maraykanka waxaanu cilaaqaada uu laleeyahay soomaaliya uu ka leeyahay maxay tahay
maraykanku sidaan ognahay cilaaqaadka soomaaliya horta wuxuu la bilaabay wax dhow ma aha nineteen sixty kun sagaal boqol iyo lixdankii ayuu maraykanka iyo soomaaliya heshiis ka lehay arrimaha maraykanku hadda xoogga saarayana waxaa ugu muhiimsan arrinta la dagaalanka argagixisada caalamka kow labo sida madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doctor xasan sheekh maxamuud u sheegay waxa weeye soomaaliya marti ka noqon mayso khayraadkeeda khayraadkeeda madaxweynuhu wuxuu sheegay haddaan kalluun leenahay haddaan beero leenahay haddaan arrimo kale oo dhaqaale oo aan adduunka u bandhigi karna ay jiraan in aan soomaaliya ka manaafacado oo ay meel ku sugto horumarinteeda iyo dhaqan dhaqaalaheeda taasna runtii waxay yadidiilo gelisay dowladda maraykanka qaabka dimuquraadiyiinta ee tartiibtaba ha u socda hadduu rabo laakiin si wanaagsan ku socda oo isbeddelka xukuumadaha si dimuquraadiya oo baarlamaan barlamentarian ah oo laba aqal ka kooban oo doorasho gelaya oo madaxweyne lagu soo doorto waa dimuqraadiyad curduna u baahan in la taageero waxna lala qabto lana gaarsiiyo meesha ay ku habboon tahay in la gaarsiiyo tan kale in laga xishooda ma aha soomaaliya waa strategic caalamka waxay ka tahay very strategic geographical strategic maaragtay locationay ku taallaa meel maaragtay strategial ayaa ilaahay lagu abuuray wadamada iyo adduunka aan kula shaqayn karno ama kula shaqaysan karno ama kula aan kula dhaqmi karno waxaan u malaynayaa inay yani habboon tahay in lagula dhaqmo taageero iyo iskaashi buuxda buuxana lala yeesho